Munaasabaddan oo ahayd mid xarigga looga jarayey Masjid Nuur ee magaalada Jowhar ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Jowhar, culimo iyo bahda waxbarashada. Dhismaha masjidka ayaa waxa uu soo maray heerar kala duwan. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku hayay masjidka dhismihiisa ayaa ka warramayay marxaladaha uu soo maray dhismaha.
masjidkan howl badan aan laga soo maray ilaahay fadligiisa waana waafajiyey Ee, dhismihiisana ragaa labaatan iyo kow bilood dhex joogay oo aamin ah hadduusan ayaga alle fashilaba imaan lahaybo marka ilaahay fadligiisa ku noqotay masjidku dadku waa wada fahmaya herjoogar farxadayna maanta horta mid la soo koobi kara maaha haddaan nahay dadka jamaaca masaajidka macnaha masaajidkan soo qaajiriso hadda wax islamaha aadan ugu faraxsannahay iyadana ku karto laba boqol sagaashan iyo shan qofood qaybta dumarka markaa u gudbo ayagana waxaa waaye ay boqol iyo toddobaatan mid isku hor waaye waxaa ku tugi karto ilaa laba boqol iyo konton oo haween ah ayaa ku tugi karto kaas ahaan waxay u leeyihiin meel ay kuwisa qaataan meela mara ay si istijada ay ku sameeyaan ay leeyihiin gaar ah qaybta labaad oo kor iyadana waxaa ku tugi karto shan boqol iyo sagaashan iyo shan qofood ayaa ku tugi karto masaajidka wuxuu leeyahay meel oo itixaaf leh dadka u baahan inay itixaaf sameeyaan ee masaajid ku likaadaan laaziidannakum alliina siiye maalka aan beydka ilaahay gashanay alliina siiye cilmiga iyo xirfadda masaajidkan quruxda badan lagu dhisay oo injineerkeenna injineer baarqab oo runtii injineer muxsin ah oo masaajid badan dhisay masjidkii saddexaad uu dhisay oo magaaladan jowhar aan goobjoog u ahaa furitaankiisa علمين ما هيان لكن قرآن كان يخلي يكون كان إني تربية أقول درانا وزارة التربية والتعليم على الإنجيل التربية هو الرئيسة واحد كل خيلة وعروت مركي التربية اللي واي الشيخ واتر مقليسان إخلاص كي كان الشاعر الشيخ عبد الوهاب waa masaajidka imaanayso oo waxyaalaha bini aadamka idhibaysa dhibeen marka toontaas iyo basashana nebigu waa diiday iska dadka gurigaada oo marka nebigu wuxuu yidhi xataa inaan albaabka kuma istaajino ayaa xataa ka- aan noqon lahayn si loo celiyo qofkaas marka insha allah aan dadaalno culamaa ka hadashay dhammaan masaajidka faa'iidiisa khayr badan allah siiyo warkayga intaasoo koogoobaya wasalaam التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى الرحمة بالضعفاء وإلى البعد عن التدمير والإفساد وحيابها النبي اللي قال هذا وحكمد عليه الصلاة والسلام وفود النبي عليه الصلاة والسلام أتمادا دعوة يوسي جري مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام محمد جري Ismaan Maxamed Mukhtaar Baarey duqa magaalada Jowhar ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha masjidka isaga oo tilmaamay in baahi weyn loo qabay.
waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin sadaqa la bixiyo waxaa ugu khayr badan masaajid Ee, waxaan leeyahay qof kasta sadaqadii ay baxsatay ilaahay khayr ha ugu dhigo maamulka leenahay wax badan oo kama furno inaan wixii wacdi iyo wixii waane iyo wixii ciida ayadaan u daynayna hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin annaga waxaan lahayn keligii inaan furitaanka hore aan ka hadalno marka aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Masjid Nuur ee magaalada Jowhar oo ka mid ah masaajidda ugu waaweyn Jowhar ayaa muddo bilooyin ah waxaa socday dhismihiisa iyadoo hadda la soo gabagabeeyey.